بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ujeedo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad cabdirasaaq ciise axmed oo loo yaqaano maqas waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka qayb ahaa duqeymo ka dhacay wilaayaadka jubbooyinka iyo meelo kale intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdirasaaq ciise axmed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynaya isirdoonka maraykanka muddo saddex iyo toban sano ah ugu yaraan sanadkii labada kun iyo toddobadii aniga oo joogo muqdisho waxaa ii yimid nin aan isgaranaynay oo lagu magacaabo samboor wuxuuna ii sheegay inuu la shaqeeyo sirdoonka maraykanka uuna iiga baahan yahay inaan kala shaqeeyo wixii aan xog ka heli karo mujaahidiinta waana ka caqbalay waxaan u gudbiyey guri ay imaan jireen saalax nabhaan iyo fayzuul sidoo kale waxaan u gudbiyey nambarada rag ka tirsan qiyaadada mujaahidiinta wuxuuna iigu siiyey lacag kadibna waan isweynay muddo kadib aniga oo joogo baraawe waxaa ii yimid nin aan isgaranaynay wuxuu ii sheegay inuu ku xiran yahay rag ka tirsan sirdoonka riddada igana baahan yahay inaan kala shaqeeyo raadinta ninkii faransiiska ahaa waana ka aqbalay aniga oo ninkaas raadinayo ayay howshiisu dhacday kadib waxaa ii yimid nin kale oo aan isgaranaynay kaasoo la shaqaynayay sirdoonka maraykanka siduu ii sheegay wuxuuna iga dalbaday inaan kala shaqeeyo wixii aan xog ka heli karo mujaahidiinta waana ka aqbalay waxaan u gudbiyey nambar nambarka nin la joogay nambarka nin joogay gurigii uu ka dhici jiray weerarkii fashilmay ee baraawe sidoo kale waxaan u gudbiyey nambarada rag ka tirsan mujaahidiinta waxaan waxaana ka mid ahaa suldaan oo ahaa mas-uulka amniga mujaahidiinta mar kale waxaa iigu soo laabtay ninkii ii diray gaalkii faransiiska ahaa wuxuuna iiga dalbaday inaan shaqadii dib u bilowno is-afgarasho kadib wuxuu ii diray rag kale ah maxamuud sandheere iyo yuusuf xaaji sandheere waan waayey yuusufna shaksiyadiisii waan heli waayey laakiin waxaan helay nin ay isla shaqeeyaan waana u gudbiyey kadibna yuusuf waa la duqeeyey intaa kadib aniga oo joogo jilib ayaa waxaa la kulmay nin lagu magacaabo doctor ayuub wuxuu ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo ah waana ka aqbalay waxaan la qabtay ninkan insaalaad duqeymo badan insaalaad iyo duqeymo badan oo ay ka mid tahay duqayntii ka dhacday tuulada shaaxmiyare aniga u gudbiyey nambarka jey sidoo kale waxaan wax ka diyaariyey sidii loo duqayn lahaa maamulihii hormuud jilib sidoo kale waxaan ka mid ahaa shabakadii doctor ayuub anigoo la fuliyey soddon iyo afar weerar oo isugu jiray duqeymo iyo insaal sidaas oo kale waxaan ka mid ahaa xog soo ururiyaasha dhammaan shaqooyinkan waxaa lagu waxaan ku qaatay lacago yaryar aniga oo shaqadaas ku jira ayaa la ii soo qabtay eedaysanaha labaad eedaysane xasan gaarane muuse oo loo yaqaano doctor ayuub da-diisuna tahay afartan iyo kow jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynayay sirdoonnada maraykanka kenya iyo murtadiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xasan gaarane muuse oo loo yaqaano doctor ayuub wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la wada shaqaynayay sirdoonnada maraykanka kenya iyo riddada intaba qorshahan wuxuu isoo galay labada kun iyo toban iyo lixdii bishii sideedaad markii ugu horreysay waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin la shaqeeyo madaxa sirdoonka ciidamada kenya waana ka aqbalay waxaana la geystay ilaa iyo kow iyo toban duqeyn oo kenyaatigu ka geysteen wilaayada jubbooyinka mar kale waxaa la igu soo xiray labada kun iyo toban iyo toddobadii bishii saddexaad nin ka tirsan murtadiinta jubbaland laguna magacaabo xasan ciraaqi oo ka tirsan jawaasiista maraykanka wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay waxaan la fuliyey ilaa sagaal iyo toban duqeen oo ka dhacay meelo kala duwan oo ka tirsan wilaayaadka waxaana ka mid ah kow duqeyntii lagu dilay maamulihii hormuud jilib maxamuud xaaji salaad laba duqeyntii uu ku shahiiday zakariya saddex duqeyntii uu ku shahiiday cadde afar duqeyntii uu ku shahiiday jaabir duqeyntii uu ku shahiiday suldaankii beesha jareerweyne suldaan cabbaas iyo kuwo kale mar kale waxaa la iu s- waxaa la igu soo xiray labada kun iyo toban iyo sideedii bishii koowaad nin kale oo ka mid ah jawaasiista maraykanka laguna magacaabo zaki waxaa igu soo xiray nin lagu magacaabo maxamed cali waxaana la waxaana la fuliyey ilaa shan duqeymood waxaana ka mid ahaa kow duqeyntii ka dhacday tuulada sheekh miyare labo duqeyntii uu ku shahiiday jeex saddex duqeyntii isbitaalka saakow afar duqeyntii uu ku shahiiday marwasi nambarkiisii ayaan zaki u gudbiyey shan duqeyntii ay ku shahiideen warsame iyo bakar waxaan ka gudbiyey nambarka warsame guud ahaan duqeymaha aan ka geystay wilaayaadka waa soddon iyo lix duqeyn sidoo kale zaki wuxuu amar iigu siiyey inaan diyaariyo sidii loo duqeyn lahaa idaacadaha islaamiga ah waana diyaariyey kadib waa la i qabtay waxaa intaas dheer oo kale inaan u shaq- inaan sh- u shaqaalaysiiyey dad badan oo maraykanka la shaqeeyo hadda dhammaan duqeymahaas waxaan ku qaatay lacag muddada aan la shaqaynayeyna waa afar sano ugu yaraan eedaysanaha saddexaad cabdullaahi cali ismaaciil da'diisuna tahay labaatan iyo sideed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynayay ciidamada bangaraafta maraykanka iyo murtadiinta jubbaland intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane cabdullaahi cali ismaaciil wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay bangaraafta iyo murtadiinta jubbaland muddo saddex sano ah waxaan shaqadan ii soo bandhigay nin ka tirsan jawaasiista maraykanka oo iga dalbaday iga dalbaday inaan kala shaqeeyo xog aruurin iyo in ciidamo aan u qoro waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah kow waxaan lix jeer bangaraaf kala qayb qaatay weeraro ay ku soo qaadeen kamsuuma iyo jilib anigoo u qaabilsanaa ilaalinta jidadka iyo goobaha laga filan karo ciidamada mujaahidiinta labo waxaan u qoray tuulooyinka waxaan uga qoray tuulooyinka jiinka dhalinyaro fara badan kadibna waa waxaa loo qaaday kismaayo waana la ciidameeyey dhammaan shaqooyinka waxaan ku qaatay lacago aan badnayn eedaysanaha afraad eedaysana shira yuusuf xirsi da'diisuna tahay konton jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqeeyo jawaasiista maraykanka intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana shira yuusuf xirsi wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan shaqo ka ogolaaday nin ka tirsan jawaasiista maraykanka muddo laga joogo saddex sano iyo dheeraad waxaa shaqadaas ii soo bandhigay nin lagu magacaabo doctor ayuub waxaana ka waana ka aqbalay wuxuuna siiyey lacag yar kadib wuxuu ii diray macluumaad iyo nambaro wixii aan ka heli karo mujaahidiinta waana qaatay shaqadaas kadib waxaan u soo helay nambarada iyo magacyada rag ku dhow toban oo ka tirsan mujaahidiinta iyadoo aanan u gudbinin ayaa doctor ayuub la qabtay eedaysanaha shanaad axmed mukhtaar aadan oo loo yaqaano dhoofaan da'diisuna tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqeeya murtadiinta jubbaland intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane axmed mukhtaar aadan wuxuuna ku jawaabay sida tan "Haa, waa run inaan la shaqaynayay murtadiinta jubbaland waxaana shaqada jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo haashim cabdi maceeye oo ka tirsan murtadiinta jubbaland waana ka aqbalay macluumaadka aan siiyey waxay kala yihiin kow waxaan xog ka sii ka siin jiray wixii weerar ah oo iyaga ku wajahan ugu yaraan laba weerar ayaan fashiliyey labo waxaan xog ka siiyey guud ahaan walaayada jubbooyinka hadday tahay ciidan maamul iyo goobaha shaqada intaba waxaan u gudbiyey oo kale meelaha jabhadaha jubbooyinka ay kala degan yihiin guud ahaan waxaan la shaqaynayay muddo saddex sano iyo bar ah dhammaan shaqooyinkaas waxaa la i- waxaa iigu sii waxaa iigu siiyey lacago aan badnayn eedaysanaha lixaad eedaysana ismaaciil abdiweli cismaan oo loo yaqaano ismaaciil shoobin da'diisuna tahay soddon iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna qayb ka ahaa shabakadii doctor ayuub intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysana ismaaciil abdiweli ismaan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka muddo hal sano ah waxaan shaqadaas ii soo bandhigay doctor ayuub waana ka aqbalay wuxuu i siiyey lacag yar kadib wuxuu ii diray macluumaad iyo lambaro wixii aan ka heli karo mujaahidiinta waxaan u gudbiyey nin ka tirsan mujaahidiinta nambarkiisa iyo xogtiisa kadibna waa la duqeeyey wax lacag ahna la iguma siinin xukunka maxkamadda intaa kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysaneyaasha kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xajurido ah maraajicda loo cuskuday waa qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakhidu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma alظaalimiin suuraة almaa'ida aayadda konton iyo koowaad waqowluhu salى allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaha ila allah وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحوكسنا هذه قراءة الكوذا وبالله التوفيق حدنا وحان قد قلنا فلنت حكمك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر